asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada oo xubinteenna murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaa aa alaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteenni murtida maanta ee haddii rabbi idmahayo aynu weligeenba ku qaybsan jirnay odhaaho erayo mahmahyo murtiyo suugaan gabayo heeso iyo wixii la mida sheekooyin nololeed iyo qaabab kale oo kala duwan oo aad iyo aad u fara badan waana xubinteenna murtida maanta ee halkan aynu ku wadaagno sida maalinlaha ah middaasoo haddii eebba idmahayo laga yaabo inay tahay mid madhax u ah afkeenna hooyo waxyaalo fara badanna inoo muujiso oo laga yaabo inay toosh afarqaada ku ifiso waana xubinteennii aynu halkan ku qaybsan jirnay maalin kaste si wada jira idaacadda star f m middeennan maantana haddii rabbi idmo waxaan ku soo qaadanaynaa sheekooyinkeennii mid ka mid a waxaa la yidhi nin ayaa carruurtiisa wax tusaalaynhayey kolkaasuu ku yidhi kaasoo ninkaasu marka waxbuu tusaalaynhayay markaan ku leeyahay ninba carruurtiisa wax tusaalaynhaya markaan ku leeyahay dee ninkaasu carruurtiisu wax tusaalaynhayay innaga lafteenna se ama dhegaysto kastii hooyo kastii aabba kaste waxaa laga rabaa inuu ilmihiisa laftooda wax tusaaleeyo waa in tusaalaha ninkaasi bixiyey uu noqdo mid ina deeqa ku dayashana leh ujeeddada innagu xubnaha aynu u soo qaadanno ayaa ah middaa iyada ah sababtoo ah ninka carruurtiisa wax tusaaleeyey dee innagu inoo yidhi waa tii sheeko ay jirtay haddii eebba idmahay labadii wiile legdamaysay ay islaantu tidhi waryaa wiilka qonofo iska celi ee uu kii kale yidhi mid bay show u ahayd hooyo kii kale yidhi eeddo waad noo wada tidhi khayr allaha ku siiyo qonofku labadanadaba waa noo siban yahay wiy hadda oo adaana wada xasuusiyey marka dee ninkani ama qofkii halkii qofii xigmad keenaaye wuu inoo wada yidhi waa inaynu kulligeen hal meela ka qodbaqaadno ninkaa isagiihi waxa uu tusaalaynhayey ab carruurtiisa uu waxyaalo u sheegahayey oo sheekooyin fara badan iyo tusmooyin fara badan iyo ilmo fara badan iyo dariiqyo fara badan ayuu u bixinhayey si ay nolosha wax badan uga fahmaan ninkaasu waxa uu ahaa aabbo haddii eebba idmahayo wax badan og markaasuu yidhi aabbo mid ma og tihiin markaasay dhaheen haye aabbo middaasi maxay tahay siyo aabbo indhuhu waxay qaban karaan kun shay oo faruhu ayna guri karin e taas ma og tihiin indhuhu waxay qaban karaan kun shay oo faruhu ayna guri karin buu yidhi indhuhu waxay qaban karaan kun shay oo faruhu aanay guri karin dee waa runtaayo waxaad aragtay ilowmaqabatay ah ama waxaad aragtay fariimaqabatay ah ee ciid leh ee cayayaan leh ee wax walba leh iyo indhuhu qabtaan oo ay arkahayaan oo maaragtay isaa ula socdaan laakiin waxaas indhuhu ay arkahayaan oo dhan faruhu ma guri karaan oo awooddaas iyaga ah ma lahan mana awoodaan wax kastoo ishu qabato inay gacmuhu soo qaadaan qaar baaba halisoo laga yaaba inay masas noqdaan ku qaniinahaya ama ku cunahaya saas darteed dee halkaa waxaad ka garanaysaa in indhuhu ay wax badan qaban karaan oo arki karaan laakiin gacmuhu waxaa farada badan indhuhu arkeen ayna gurbin karin ama ayna aruurin karin carruurtiina saasay u fahmeen in gacmaha iyo indhaha ayna isku mid ahaynoo ay indhuhu muhiimsan yihiin wax fara badanna ay garan karaan ay arki karaan laakiin gacmuhu ayna guri karin waxaa farada badan ama ayna qaban karin waxau yidhi aabbo ma og tihiin aabbo ma og tihiin indhuhu kun shay bay qaban karaan oo faruhu ayna guri karin ma la socotaan taas iyada durba maskaxday wareejiyeen carruurtii waxaa la yidhi haa aabbo waan ku fahanay waana saad sheegtayo wax fara badanoo faruhu ayna qaban karin ama fartuba ayna qaadi karin oo yaryar yaa laga yaabaa inaan indhaha naga ku aragno balse faruhu aanay qaadi karin middaa ujeedadeedu waxaa weeye maskaxdu malaayiin howlood ayay qaban kartaa ama mahindisi kartaa ama ay arki kartaa ama muujin kartaa weeye gacmuhuna waxqabad ayaa looga baahan yahay iyo dadaal intii tabartooda taasoo dadban ayuu odaygaasu carruurtiisa u giraangeliyey iyaguna say tahay ayay ula fahmeen waxa uu yidhi haddii eebba idmahayo aabbo indhuhu waxay qaban karaan kun shay oo faruhu aanay guri karin intaas ayuu u giraangeliyey iyaguna si fiican bay ula qabsadeen giraangirinta mahmaahda maanta ee aan ku soo qaadanayno xubinteennan murtida maanta haddii rabbi idmo waxaan dhahaynaa gacanta cadowgaaga la isticmaalaa si aad abeeso ugu qabato ama si aad abeeso u qabato waxaa la yidhi gacanta cadowgaaga isticmaal si aad abeesooyin ugu qabato halkaa waxaad ka garanaysaa in cadowgaaga laftiisa inaad adeegsato oo sida hadda ummado fara badan laysaga hor keenay ama laysugu diray ama waxba u qabsan layihiin oo kaleento in cadow isticmaalahayo iyaga laftoodii gacmahoodii cadow isticmaalahayo mahmaahdan ayaa ina tusinaysa waana mahmaah ka mid ah mahmaayaha afkeenna hooyo gacanta cadowgaagaa la isticmaalaa si aad abeesooyin ugu qabato ayay ina leedahay mahmaahdan meesha aynu ku soo xidhayno xubinteenna